faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar aan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum walahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon dowladda soomaaliya oo xabsi dhigtay ciidamo iyo saraakiil lacag baada ka qaadan jiray dadka gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo sheegtay inay ka hortagtay qaraxyo ay aasayeen al-shabaab maamulka puntland oo shaaciyey in lix iyo toban kun iyo shan boqol oo arday deegaanada puntland ay imtixaanka u fadhiisan doonaan dhowaan madaxda galmudug oo kulan muhiima la qaatay hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya deegaanada maamulka galmudug iyo kulan magaalada muqdisho ku dhex maray golaha shacabka iyo madasha xisbiyada qaranka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha lixaad sanadda labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare isla haasham ayaa ii farsamaynaya dhegaystayaal anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa kusoo dhawaada warkii oo fidsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka hortagtay qarax ay aasayeen dagaalyahano ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab warbixinta warkan waryahayga haashin cumar ayaa inoo haya ciidanka dowladda soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey tuulooyin ku dhow deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegay in howlgalkaas ay ku soo qabteen qaraxyo lagu diyaarinayo duleedka janaale taliyaha ciidanka dhulka jenaraal cabdixamiid diriir oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada xoogga dalka ka fuliyeen janaale ay ku soo qabqabteen qaraxyo ay al-shabaab doonayeen inay ku aasaan wadada u dhexaysa janaale iyo tuula urunji ee gobolka shabeellaha hoose dhanka kale taliyaha waxa uu sheegay in howlgalkaasi ay sidoo kale ku dileen saddex iyo toban dagaalame oo ka tirsan al-shabaab ah islamarkaana ay sidoo kale ka burburiyeen xarumo ay ku diyaarin jireen qaraxyada waa sida uu hadalka u dhigay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa mararka qaar qaraxyo iyo weeraro toos ah waxa ay al-shabaab la beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom xilliyada qaar oo ay howlgallada ku jiraan
mahadsaned weliye haashim kulan muhiim ah ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhex maray magaalada muqdisho guddoonka golaha shacabka iyo madasha xisbiyada qaranka shirkii waa guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo hogaanka madasha xisbiyada qaranka u dhexeeyey ayaa habeennimadii xale waxa uu kusoo gabagaboobay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaraya doorashada soomaaliya ee lagu wada in dalka ay ka bilaabato bilaha soo socda gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii ay macquul ku tahay in doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya ka dhacdo labada madaxweyne ee hore ee dalka ayaa haatan kulanka muqdisho waxa ay kula lahaayeen guddoonka golaha aqalka sare waxaana sidoo kale kulankaasi looga hadlayaa doorashooyinka soomaaliya wixii faahfaahina dhegaystayaal ee kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayga dambe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in xabsi ay dhigtay ciidamo lacag baada ka qaadi jiray dadka ku nool xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya mar kale waryahayga haashan cumar ayaa warbixinta warkan inoo eegaya afhayeenka ciidamada booliska soomaaliyeed ah dhamme sadiiq aadan cali ayaa sheegay in booliska soomaaliya ay ka jawaabeen cabasho ka timid shacabka ku noola gobolka banaadir kaas oo ay ka qabeen qaar ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya shir jaraa-id oo uu warbaahinta ugu qabtay muqdisho ayuu afhayeenka sheegay in baaris dheer ay ciidamada booliska soomaaliyeed ah xabsiga dhigeen ciidamo ka howlgelayay mid ka mid ah baraha kontarool ee magaalada muqdisho kuwaas oo uu sheegay inay dadka shacabka ah ka qaadanayeen lacago laaluush ah ciidamada la xiray ayuu sheegay in tillaabada ay laaluushka ku qaadanayeen ay dhacdaya xilli la jiraya bandowga habeenkii ay dowladda soomaaliya saartay magaalada muqdisho walow dadka muqdisho si iskood ah bandowga iskaga qaadeen ciidamada qaar ee dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa mararka qaar waxa ay lacago jidmar ah ka qaadaan gaadiidka iyo mootooyinka bajaajta xilli ay wadada ay socdaan howlgallada ama ay wadooyinka xiran yihiin intii ugu jiray bishii ramadaan iyo weliba coronaviruska intii uu jiray ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo shacabkuba waxay muujiyeen dhabar adayg iyo iyo iyo iyo bisayl dhanka ammaanka ah oo wax looga qabanayay amniga waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya bar kontarool oo ka mida baraha magaalada muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshax darro iyo sumcaddil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtakadaka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado iyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ood naga dhageysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic eber magahaartiisa xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka bakool taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo ciidamada dowladda ku dhex maray deegaano hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool halkaasoo dagaal khasaare geystay uu ka dhacay saraakiil loo hadlay militariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu laayay deegaanka waa deegaan labaatan kilomitir dhanka koonfureed ka xiga degmada xudur ee gobolka bakool oo dagaal xooggiisa uu ka dhacay taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaay yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay dileen soddon iyo toddoba al-shabaab saddex horjooge kuwaas oo ka mid ah uu ka mid yahay horjoogihii u qaabilsanaa al-shabaab degmada xudur iyo nawaaxigeeda sida uu hadalka u dhigay marka laga soo tago guulaha saraakiisha ciidamada dowladda ay ka sheeganayaan dagaalka ka dhacay duleedka degmada xudur ma jiraan eeda madax bannaan oo xaqiijin kara tirada dhimashada al-shabaab iyo saraakiisha ay sheegeen in dowladda soomaaliya ay ka dishay dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab maamulka puntland ayaa shaaciyey tirada ardayda ay ka qaadayaan imtixaanka sanadkan mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya waryahayaga haashim cumar maamulka galmudug oo kulan muhiim ah waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka puntland ayaa maanta shaacisay tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah xarumaha imtixaanka lagu gelayo kormeerayaasha iyo macallimiinta ka qaybgelaya ilaalinta imtixaanka tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka maamulka puntland ayaa sanadkan gaaraysa lix iyo toban kun iyo shan boqol oo ardaya oo isugu jira fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada qoraal ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in boqol soddon iyo laba xubnood oo ku yaala dhammaan gobolada puntland lagu gelayo imtixaanka islamarkaana ay ilaaliyaal ka noqon doonaan macalin oo isugu jira dugsiyada dhexe iyo kuwa sare tirada ardayda guud ee imtixaanka shahaadiga ah gelaysa dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayay wasaaradda ku sheegtay lix iyo toban kun iyo shan boqol oo ardaya kuwaasi oo isugu jira toddoba boqol toban iyo toddoba gabdhood iyo sagaal kun ah afar boqol siddeetan iyo saddex wiila imtixaanka shahaadiga ah ee puntland ayaa sida qorsheysan loo fadhiisan doonaa toddoba-iyo labaatanka bishan juun ah sannada labaatan labaatana kadib markii dhowaan jadwalkiisa wax laga bedelaya sababa la xiriira faafidda xanuunka koofida sagaaliyo tobana
ciidamada maamulka puntland iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa lagu soo warramayaa in habeennimadii xalay ah howlgal ballaaran ay ka fuliyeen qaybo ka tirsan magaalada gaalkacyo howlgalkan ayaa xalay waxaa dhammaan xaafadaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka fuliyey laamaha amniga maamulka puntland iyo galmudug iyo ciidamada kumaandoosta dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaaladaasi gaalkacyo howlgalka ayaa ciidamada waxay si wada jira uga fuliyeen dhammaan xaafadaha waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo iyadoo howlgalkaasi oo mid amniga lagu xaqiijinayo sidoo kalena looga hortagayo falalka amni darro ee ka dhaca magaaladaasi saraakiisha laamaha amniga magaalada gaalkacyo ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi lagu qabtay dad fara badan oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo mararka qaar weeraro ka fuliya magaalada gaalkacyo sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen howlgalka uu ahaa mid lagu doonayay in lagu sugo amniga magaalada gaalkacyo islamarkaana ay sii socon doonaan ilaa inta laga xaqiijinayo amniga guud ee magaalada gaalkacyo howlgalka ayaa howlgalka laga fuliyey xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xili falal amni darro ay ka dhaceen magaaladaasi islamarkaana dhowaan qarax ismiidaamina lagu dilay guddoomiyihii gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur madaxda maamulka galmudug gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka ayaa kulan muhiima la qaatay hay-adaha sabafalka ee caalamiga ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug haashin cumar maamulka galmudug oo kulan muhiim ah u qabtay hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya galmuduga kulankan ah oo ay ka soo qaybgaleen ilaa koob iyo toban heer caalami ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya horumarinta iyo caafimaadka si dhow ula shaqayn lahaayeen wasaaradda caafimaadka galmuduga intii uu kulankani socday waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciida wakiilada galmudug u fadhiya hay-adaha caalamiga ah wasiiru dowlaha caafimaadka galmudug iyo wasiir ku-xigeenka madaxweyne ku-xigeenka ayaa hay-adaha caalamiga ah faray in ay si dhow la shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale oo ay isku shaqada yihiin sidoo kale madaxweynuhu wuxuu faray in dhammaan hay-adaha galmudug ku sugan ay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda qorsheynta galmudug dhanka kale wasiir dowlaha caafimaadka galmudug ayaa asna hay-adaha caalamiga ah ka codsaday in ay wax ka qabtaan baahiyaha rasmiga ah ee jira oo ay wasaaraddu soo gudbin doonto
mahsanid wariye haashim halka warkaasi dhegaystayaal aad weli kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka w w radio cadaado com magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudugna waxaad nagala socotaan muujada f m-ka siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertis booliiska magaalada waa booliiska magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka ayaa lagu soo warramaya in la kala dirayo inta badan xubnaha golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa sheegay in xadda ay taageerayaan kala dirista waaxda booliiska magaaladaasi tallaabadan oo imaanaysa iyadoo gobolka uu bilaabay baaritaan ku aadan haddii lagu xadgudbo xaquuqda madaniga ah kadib dilkii george flowley oo lagu geystay magaalada shan iyo labaatankii bishii hore sagaal ka mid ah labiiyo toban xubnood ee golaha deegaanka oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay magaalada ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan jiritaanka waaxda booliiska ee minneabolis xubin ka tirsan golaha deegaanka jerman elison ayaa ballan qaaday in golaha uu baabi'in doono waaxda booliiska waa arrin aad hanaan waa arrin cad in hanaankeena booliiska uusan ilaalin ammaanka bulshadeenna ayay tiri liisa bender oo ah madaxa golaha deegaanka minneabolis kooxda u dhaqdhaqaaqda bulshada laga badan yahay ayaa in muddo ahba ku dhaleecaynayay waaxda booliiska minneabolis waxa ay ugu yeereen dhaqan cunsurinimo islamarkaana aan xan lahayn kaasoo hortaagna in la sameeyo waa dib u habayn in la kala diro dhammaanba waaxda booliiska ayaa mid horay uga dhacday maraykanka sanadkii laba kun toban iyo labadii ayaa magaalada camden ee gobolka new jersey waxa ay kala dirtay waaxda booliiska magaalada iyadoo lagu bedelay ciidamo cusub oo suga ammaanka magaalada sidoo kalena magaalada capton ee gobolka waa capton ee gobolka z a ayaa tallaabo caynkaas oo kala samaysay sanadkii labadii kun warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo jarmaarka idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته